haddaba xiisadda u dhexaysa puntland iyo somalilan ee gobolka sool ayaa muddooyinkan ba ahayd mid sii kordhaysay oo taagan aqoon-yahan aadan maxamed guuhaado darse siyaasadda gobolka deganna dalka ingiriiska ayaa arrintaas iyo arrimo kale oo ay ka mid tahay doorashada puntlandba iiga warramay isagoo jooga magaalada laster ee dalka britain ayuu khadka telefoonka igu warramay
aad iyo aad horta xamid waa kaaga mahad celinaya adiga iyo maxaa idaacadda radio baltic waesigaagaan axmed walaal macaan haddaan usoo jeesto dhanka doorashada horta bila waa labaatan jir satay waa labaatan jir weeye aad iyo aad baan horta waxaan usoo dhaweynayaa go-aankii ay soo saareen golaha baarlamaanka ay yidhaahdeen xilliga doorashada ay astameeyeen aad baan usoo dhaweynayaa si waa wax fiican laga farxo kan kale waxaan jeclaan lahaa doorashada inay ka gedisnaato doorashooyinkii hore laakiin ma aysan dhicin laakiin waxaan filayaa in la helo wejigii hore wejigeeda ka duwan in la helo maadaama ay dhici weyday one man one board waxaa la yihahda ambada isbiyo in wadanka inta laga furo oo dadka ay soo doortaan joyskooda ay kusoo doortaan qofka ayaga ay u baahan yihiin laakiin haddii la waayey waxaan jeclaan lahaa in sistemkan mar uu maalinba maalinta ka dambeyso maalin baa laga guuri doonaayo ba wax yar hadda lasoo dhaafay wax ka fiican la yimaado doorashadana waxaan socdan lahaa doorasho xaqa in la helo oo cadaalad ku salaysan aad baan u jeclaan lahaa inaan aragno labaatan sano dad jira oo dawlad buuxda ah oo wax badan soo martay weye waan aaminsanahay inay ka bixi karto oo doorasho xaqa inay meesha ka dhacdo taasna waan aaminsan waxaan u gartay marka waxaad leedahay in dawladda cusub oo dhalanaysaah ay noqoto ama tan hadda jirto ha soo laabato ama mid cusub ha ahaatee dad cusub ha yimaadeene in laga midho dhaliyo arrimaha asaasiga ah oo ay ka mid tahay in dadku xaq u yeeshaan in one man one vote waxa la yidhaahdo ama qof iyo cod nacam axmed waa arrintaa weye haddaan hadda taariikhda hore dib ugu noqdo madaxweyne cabdiweli gaas ballanqaadkiisa waxaa kamid ahaa in xisbiyo la furi doono wadanka ma aysan dhicin laakiin waxaan jeclaan lahaa maadaama aysan dhicin hadda eed mada jirto maxaa ls waxa laisku eedeeyay markaale waxaan kataagannahay hadda in la helo dawladda cusub ee dhalan doonta amba ayada ha soo noqoto amba mid cusub ha uqud cusub rajiim cusub oo wajiye cusub oo wadanka ha qabsadaan in ay ka mida dhaliyaan gaari ahaa iyo wadanka la furo one man one vote lagu doorto doorashada doorashada puntland doorasho inay gelaysa ka sakow haddana waxaan la soconnaa marxalada waaweyn baa ku hareereysan oo ay ugu weyn tahay xiisadda gobolka sool ka taagan oo puntland iyo somaliland ay ku muransan yihiin oo halkaas muddooyinka damba xiisad weyn halkaas ay ka taagnayd arrintaas maxaad ka odhan lahayd puntlandse maxaa la gudboon maamulkeeda oo arrintaas kala gudboon baa dhihi lahayd horta arrimaha sool meesha dhibka ka taagan ani waxaan jeclaan lahaa maslaxadda horta ilaahabaa maslaxad hay laakiin maslaxadda waxay ku jirtaa waxay la tahay in ciidamada somaliland ay kala baxaan deegaanada gobolka sool sanaag ay kala baxaan ciidamadooda ay deegaanadooda geeyaan dadkan waa dad walaalaha waa dad ehelo wada dhashay nabadda keliya oo la fili karo inay timaado waxa weye in ciidamada meeshaa laga saaro si bal looga baaqsado wax dagaal amba gacanta hadal ah wixii dambe waa laga wada hadli karaa wixii dambe oo laiskugu imaan karo waxa weeye war maslaxadda goboladaas iyo deegaanadaas iyo maamuladaas sida ay u ayahooda dambe uga tashan lahaayeen laakiin inta ay taagan tahay marxaladan ah sool baan haystaa dhulkaan haystaa iyo dhulkii dadkii deganaan raalli aysan ka ahayn taa waxay la tahay dagaal iyo dhibaato waa way imaanaysaa sida ani ila tahay laakiin ani waxay la kumanaan lahayd in ciidamada somaliland ay kala baxaan ay tagaan deegaanadoodii kadibna wixii wadahadal wada fura laakiin intii gurigooda intii ay gurigaaga ku jiraan wadahadal umaanaya umalayn maayo eemana ah waayahay inkastoo aad ingiriiska degan tahay haddana waxaad ka mid tahay aqoon-yahanka reer puntland ama soomaaliyeed ee sida weyn siyaasadda waddanka ula socda xogaalka u ah marka arrinta puntland laga yimaado soomaaliya marxalado kala duwan bay soo martay hadda nidaam federaala baad moodaa inuu hana qaaday inkastoo weli arrintii dastuurka aan la ansixin dawladda halka sano iyo barka jirta ee federaalka waddada ay ku socoto maxaad odhan lahayd maxaa dhaliil ama ammaan ah maxaa ku talin lahayd oo aragtidaadu ay tahay
walahi axmed waa su-aal aad aada u fiican dowladda federaalka aniga ahaan hadda waxaan horan lahaa sababta maamulo badan baa meesha isbedelay beddelna markuu u yimaado wax walba waxna waa la qaldaa waxna waa la saxaa waxaan oran lahaa waxyaalo badan oo qaldan baa dowladda hadda aan- aan aan arkay oo lugta- lugta ay kula jirto arrimaha siyaasadda dibadda aad iyo aad hadda ay dowladdan federaalka aad iyo aad ugu ligato ay dukuceegoobadooda siyaasadii arrimaha dibadda dalna wuxuu ka dhisan yahay arrimaha dibadda ka dhisan yahay laakiin waxaan u arkaa taas inay ku ceegowday midda kale iska qabsigaan hadda maxaa dhahaa maamul goboleedyada iyo maxaa yihahdaa steedyada waddanka ka jira iyo dowladdana hadda taasi waa eryaano kala dee waa dhaawac kale dowladda ku tahay aniga waxaan kula tali lahaa dowladda kalsoonida ay shacabka maanta ay ka heli karto waxaa weeye in maamul goboleedyada ay cilaaqaad fiican la yeelato waa awoodda waddanka waaye in ar- siyaasadii arrimaha dibadda ay dib u noolaysiiso taas weeye kan dowladda looga baahan yahay waxyaalo badan oo wixii ay qabatay waa wax lagu ammaanay laakiin wixii lagu dhaliilaya waa in la sheego waa wax xaqa weeye marka anigu labadaas fikir baan aad iyo aad u dhaliilaya oo ah in isku xirnaanta waddanka gudihiisii ay maqan tahay iyo siyaasadii arrimaha dibadda oo baaba'dayba aqoon-yahan aadan maxamed guuhaado isagoo jooga magaalada laster ee dalka ingiriiska khadka telefoonka igu warramayey